waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo daawooyinka beeraha ee suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan daawooyinka ay sare u kaca ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah cagaariska cayayaan dilaha iyo konkorta waxaana sababay daawooyinka oo ka go-ay suuqyada islamarkaana waxaa batay baahida loo qabo ganacsatada magaalada beledweyne ee iibiya daawooyinka beeraha ayaa sheegay in sare ukac uu ku yimid qiimaha hadda lagu kala iibsado daawooyinka ka qayb qaata wax soo saarka beeraha taas oo ay sababtay in daawooyinka qaar oo muhiim u ah dadka beeralayda ah magaalada laga waayey daawooyinka waxay u badan yihiin saddex nooc insecticide cayaandilaha nutrition nafaqada iyo fangis oo ceryaamada saddexaas oo daawa ugu badan horta waxa badana aada u iibsada beeralayda khaasatan dadka hiiraan joogo qeyb kalena oo jumlan waxay ku baxdaa dhankaas qallaaf iyo toobi basaleyda laakiin adda wax ugu badan oo socda waa qudaareyda oo magaalada ku dhaqan iyo magaalada casi oo micnaha nawaaxigeeda wax u dhow haaha way jiraan waxaana ka midtay daawooyin badan sababtoo aana daawooyinka go-aya iyo daawooyinka tayadooda sareysa oo badanaa iyo ay dhammaadaan wixii yaalan qiimahoodana waxwaa qiimihii hore oo kule masi ahaan doonaan waxaa ka mid tahay daawada shuutar oo kale waa daawooyinka ugu fiican oo adala qaato oo sanadkan oo ayi nooc ayaan dilaayo marka qiimihii hore lagu bixi jira waa toddoba door hadda waxaa lagu bixinaya toban door rightna hadala joogo daawooyin kala go-an waxaa kamid tahay kingiska eedan awr wax lagu bixi jiray lix door laakiin hadda way go-aan tahay toddoba door lagu bixinayaa ay nooc ma dhow daawooyinka aada u badan sida hadda waxaa go-an daawo kale la lahayo oo green killer coosdilah oo beerta mufta way go-aan tahay waxaa lagu bixinaya shan door oo jumlada tafaariikh marka daawada kale go-an waa coosdilaha oo basasha eedan waxaa la ox green qiimaha lagu bixin waa toban door nushitarkeeda wayna go-aan tahay marka waxyaabaha go-on dadka qaarn qiimihii hore koley lama gadaa qiimo kale oo gudbana la gadaa qaar ka mida beeralayda gobolka hiiraan ayaa sheegay inay walaac ka qabaan qiimo kororka ku yimid daawooyinka ay u isticmaalaan wax soo saarka beerahooda
magacayda waa sakariya cilmi xasan kana mid ah beeralayda magaalada beledweyne horta beeraley haddii aynu nahay beeralayda caqabado badan ayaan la kulanaa oo dhibaatooyin badan ayaana saameeyo ha noqdaan fatahaadaha ha noqdaan sarawkac ku yimaado daawooyinka beeraha marka hadda horta beeraha inta badan waxaa naga gooyaa soo fatahada webiga shabeelle oo naga saameeya beeraha bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin walaal annaga beeraha inta badan dalaga ka soo baxa waxaa kaloo biyaha webiga ay leeyihiin xanuuno xanuunadaasna beerta ayay ku reebtaa beertana daway u baahan tahay dawadana sidaas ayay sare u kac ku samaysay sunta oo marka hore ahayd sunta hadda abuurka lagu barbaariyo xilliga barbaarka la isticmaalo afar ibar shan doolar ayay ahayd hadda sideed doolar iyo waxay mareysaa sideed doolar iyo bar iyo sagaal doolar hoos u dhaca dawena waa imaan doonaa kulley haddii sidaa ay wax u socdaan iidaaba dawada meel lagu shubo la weyn doonaa oo biyahan soo laalaabtay marka xaaladda waa taasaa walaal soo dhowow daawooyinkani ka qayb qaata wax soo saarka beeraha ee qiimahooda uu sare u kacay ayaa isugu jira kuwo dadka beeralayda ay u isticmaalaan kobcinta dalagyada ay beertaan iyo sidoo kale kuwa sunta iyo sidoo kale kuwa cayayaanka looga ilaaliyo beeraha